Qiimaha raashinka iyo shidaalka ayaa cirka isku shareeray Soomaaliya waxaana uu saameyn lixaad leh ku yeeshay inta badan bulshada ku nool dalka kuwaas oo ay ka mid yihiin danyar dakhliga soo gala oo aad u hooseeyo, bulshada oo horay ula tiicaysay culaysyo ka dhashay abaaro jiray iyo saameyn ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa haddana waxa ugu sii darsoomay qiimo kororka si guud uga yimid shidaalka iyo raashinka qutuldarooriga ah ee dunida. Lacagaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha ay ugu horeeyaan bajaajta iyo basaska ayaa qaali ka noqday magaalooyin ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho, arrimahaas oo dad badan ku qasbay inay bixiyaan qarashaad dheeri ah xilli shaqo la'aanta ka jirta Soomaaliya ay aad u sarreyso. Ibraahin Cabdi Maadey oo ah wada kaxeeya mooto bajaajta kana biilan laba qoys ayaa v o a da uga warramay sida shidaalka qaaliga noqday ay shaqadiisa u saameysay.
wallaahi iyo ammaan suuqan wuu nagu xun yahay baashiina kirey nagu tahay ee dagaalka horta ma- adduunka ka dhacay uuna saameeyey annaga sidaan u nahay mootaaley ee maxaa yeelay shidaalkii wuxuu marayaa hadda waa wuu ka tagay wuxuu marayaa boqol iyo labaatanuu marayaa halkii dollar marka annagana dan yar baan nahay baashi kiraa lagaa rabaa siddeed dollar ee biil baa ka rabtaa ciyaalkii shidaal een, shidaalkii haddaad shidaalkii haddaad ka soo hesho biilkaadi baa dhinnaanaya haddaad kirada bixiso yaa marka niyow isma bixinayso baasha marka annaga waxaan adduunka u sheegaynaa dagaalka inay dib u dhigaan ay dadka dantooda fiiriyaan dan dadka danyarta danahooda inay fiiriyaan
waxaad iiga warantaa mootadaanaad adiga wado ilaa imise sana ayaad waday imise ruux ayaadna ka bishaa aniga laba qoysaan ka bilaa mootada waana kiro Aa, laba qoysaan ka bilaa marka cidda een, hooyaday waan ka bilaa reerkaygana waan ka bilaa celcelisaan mee qofay ka kooban yihiin yaa celcelisaan mee qof toban iyo labo waa gartay intii aad mootadan waday imise sana ayay ahayd anigu waxaan wadaa lix sana lixdaas sano weligaa maad aragtay qiimaha shidaalku intaan ka gaaray magaalada muqdisho weligay ma arkin intu int adduunku wixii ka dhacay oo dhanba weligay ma arkin coronavirus haddaa waa shidaalka raqiisu iska ah waagii coronaviruska u jira ee dagaaladaana na saameeyey dagaaladaana adduunkii oo dhan baa ka caawanaya gaadiidleyda oo horey uga cabanaya qiimaha shidaalka oo gaaray siddeetan sinti oo doolarka maraykanka ah ayaa u muuqda kuwa xamilila qiimaha oo mar kale wax ku dhow labalaab kacay iyadoo hadda muqdisho halka liitar uu gaaray hal doolar iyo bar doctor cabdisalaam warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda ummadda ayaa ku doodaya in dagaalka ruushka uu ku qaaday ukraine uu taabtay dhaqaalaha dunida soomaaliyana ay ka mid noqotay meelaha ugu horreeyey ee durbaba laga dareemay qiimaha shidaalka iyo muxuu ahay sicir bararka baahsan ee caalamka caalamka muxuu ahay dhibaatada ku haya xariir bay leeyihiin dagaalka ka jira ama u dhexeeya Russia iyo Ukraine een dagaalku markuu bilowdo Febraayo een sicir bararka soo hore u jiray oo dhaqaaluhu muxuu ahaa een ka fal celinayay iyo caqabado uu ka keenay cudurkan loo yaqaano coronavirus iyo Macronkii oo ayakuba abuuray in dowladuhu ay dib u soo rogaan xayiraado iyo shuruudo kuwa ay ka mid ahaayeen muxuu ahaay een, ee social distancing ama in bulshada la kala fogeeyo oo een, labor marketka ama shaqaalaha suuqa iyo iyo muxuu ahaay supply chainka qaybaha oo maaragtay wax wax soo dejinta ama wax dhoofinta caqabado badan ku keenay ayaa dagaaladanu waxay keeneen haddana inay inflationka ama sicir bararka iyo maaragta eh, sh- eh, shidaalka iyo iyo badeecadaba keenaan aqoon-yahanka ayaa ku doodaya in marxaladda soomaaliya hadda ay wajahayso ay u muuqato mid bilow ah loona baahan yahay in dowladdu ay ku baraarugto si nolosha bulshada aysan u adkaan islamarkaana ay la timaado siyaasad lagu jaangoynayo sicirka iyo suuqa haddii aanan muxuu ahaa een, dowladdu wax ka qaban oo annaka caali- caalamka ee shidaalka waxyaabaha dowladda kontroolshay ka mid tahay haddaan dowladdu waxyaabahani een, controlin waxyaabo badan meesha ka bixi doonaan gaadiidka suuqa ka bixi doonaa sida bajaajta waxa ka mid a oo ay ku tiirsan yihiin dad badan ay ku tiirsan yihiin isu socod ahaan iyo muxuu ahaa een, dhaqaale ahaan oo dhaqaalaha iyo dadka bulshada ku nool yihiin oo dhaqaalo badan oo kaga soo xirooda shaqo badanna lagu haysto dagaalka ka socda dalka Ukraine waxaa ka dhashay dhibaato bini'aadanimo waxaana waddankaasi uu u horseeday burbur xooggan in ka badan hal milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii ruushka waxaa la saaray cunuqabatayn aan lasii qorshayn iyadoo xaaladdu ay weli tahay mid aan la saadaalin karin haddana sawirka rajada guud ma qurxoona cawaaqibka dhaqaale ee ka dhashay dagaalku waa mid halis ah waxna uu saamayn dhaqaalo ku yeeshay dunida gaar ahaan qiimaha maciishada iyo shidaalka waxayna arrimahan oo dhan ay ku soo aadayaan iyadoo dunidu ay dadaal ugu jirtay sida ay uga soo kaban lahayd saamayntii xooganeed ee kasoo gaartay xanuunka covid sagaal iyo toban dalalka dhaqaalahoodu uu aada u hooseeyo oo ay soomaaliya ka mid tahay waa kuwo aan lahayn awood dhaqaale oo xoogan oo la isku hadleyn karo waxna ay ku tiirsan yihiin suuqyada caalamka saamaynta suuqyadaasi ku timaadana waxaa si toosa looga dareemayaa nolol maalmeedka bulshada iyo suuqyada dalka cabdicasiis barrow v o a muqdisho